bal ii waran maxaa dhib oo ku haya hooyo waxaa dhib oo i haaye waa xanuunsanahay kansarka dhiiggaan la xanuunsanahay hooyo xanuunkan waxaan qabaa muddo afar sano ah nairobi markaa qaxootiyadan ku xanuunsaday yaa dad qaraabo aan nahay isoo qaaden nairobi keenan dad qaraaba aan ku tiirsanaay guriba guri aan tegay qaraaba ay leedahay kuwo kastaba aan maarata kuwii todoba bilood aan joogo iyo kii sideed bilood aan joogo guri qaraabo unbaan jooga ilaa iyo hadda xanuunkan isaga aad noo sheegtay inaad afar sano qabta ee kansarka dhiigga noloshaada ama caafimaadkaaga siduu u saameeyey wallaahi caafimaadkayga aad iyo aad buu u saameeyey markii hore dhiigguu iga galay markii dambe baarkuu iga dhacay baarka hadda waanweli ka yara bararsanahay ma baabi'in laakiin sidii horema alxamdulilah alshukrulah ilaahi ma hadda saa iskale baarkii badnaa xogaa kaniinaha meeshan ka helay oo qaraabai wax igaba bixiyeen baarkii xogo waa dumay laakiin weliba gunudu waa ku jiraa meesha laakiin hadda waxaa iigu sii daranba dhiiggiina waa iga dhammaanaya warqadaha aad sidatay cisbitaaladan eegay in intaasoo mar dhiig lagugu caawiyey dhakhaatiirta ma kuu faahfaahiyeen sababta keenaysa in dhiiggaaga uu dhammaado dhakhaatiirka waa ii fafaahiyeen dhiiggayga waxaa dhammaynaya xanuunka kansarka sii weynaada dhiigga cabaaya waxay dhaheen dhuuxaada dhiig ma sameynaya ina dhiig dad islee lagugu shuba dhiiga dadkana kuma noolaan kartid alii yiri wallaahi xaaladayda waxaan kula tacaalaya malaha waxaan haystana malaha muslim ilahi waxaas i siiyey unbaan ku noolahay waxaan aniga leeyahay male ma artaa caruurteeda yaryar waaye qaxootigaasoo jiraan kanaa weyna ila socday marka wax dhaqdhaqaaq oo haysta ma jirto wax dhaqdhaqaaq iyo wax noolal iyo wax nafaqe oo fiican oo haysta ma jirto midda kale dhiiggii hadduu dhammaadana maba la helayo waa la waayba hadda waxaa layiri maba la helayo dhaqdhaqaaq wallaahi hadda isbitaal markii la qaaday waxaan gaariga ku raaxataa ma haysto afartii sano meeshan ku labadii sano hore kaniinkan qaadanay waan roonay dhiig markaas igama dhamaanayn xogaa boonti aan haystay laakiin haddadan wax oo dhiig aan ku dhaqaaqa male waxaan haystana ma jirta kaniinka isaga hadda ma isticmaashaa kaniinka hadda ha isaga ahay waan isticmaalaa isticmaalkiisana waa waaba isticmaalla hadda waa iga hor imaaday daktarkana wuxuu yiri dalka dibadiisa meelahaas hadaa lagu geeyo dhiig in lagaa bedela laga yaaba lahay kanuunka muxuu iga caawiyaa waa iska laqaa kaniinkaas marka hore aadaas ii caawiyey calooshaas biyo iga jiro jireen beerka caloosha halkaas taagneed alxamdulilah caloosha xoogaa iga dintay hadda ood nala hadlayso xaaladaada waa sida wallaahi marxaladay aad iyo aaday u adag tahay waayo qaf ibni aadan waad garan kartaa afar sano meeshan joogo oo ciyaalkiisana aan la joogo oo gurigiisa aan ku laaban karan ayaan ahay gurigayga haddaan ku laabtay meesha waa kuel waa dhacaya mar laba jeer aan ku laabtay waa dhacay waa laysoo qaada intaan lii keenaa meeshaan qaraabo waxaan ka ahayn oo hadda ku noolahayna ma jirta nolosha yarteed ujeeda qaraabo unbaa noloshaas koobkashaha iyo waxaas aan ku qabaa caruurteyda waa sideed aabahood wax u haasta ilaahay awool ma jirta xarooyinkaas qaxootigu iskaga noolyahay dadkii dambeeyaan aheenay fatri dee maarata dadkii horeeto oo maarata loo baxay wax ma nihin marka aabahood waa nin iska waxba haysano oo ilmahaas iyagoo yaryar ahba aniga jirrid cunugu u yar waa shan jir kan u weynna waa labaatan jir waay wax shaqo iyo wax u haasta ma jirta ilmaha meeshuu ku haayaa iskaga rafaadsan yahay intaana waraysiga aan bilaabin waxaad ii sheegtay araggaaga inuu liito waa maxay sababta sababta waxaa waaye araggayga uu u liito oo indhahii waxba aan ka arkaynin waxaa waaye daawada marka hore liisanaya daawo adag ay ahayd oo kimikool eh anoo aad u liito daawada liigu bilaabay daawadaas la dartiisa daawada markii liigu bilaabay laba bilood markaan cunaya aadaan u liitay indhaha iga toogtay meel daktar indhaha ayaan tegey waxaa yiri indhahaada ma fiiqmayaan daawadaasaa ku dhacday aragtidan waqtigii daawada ama aad dhimata ama aad noolaato baalidha aragtada waa saasoo daawada kaniinka iga dhac wax cunkaaga iyo jiifkaaga iyo seewa ilaa wax inteedanaad socon kartaa wallaahi wax hadda saas u badanaan socon kara ma jirto socodka aad uu iigu xun yahay lugihiina waa waa la galay oo iyagan dhuuxiya aber waaba kaduurihiinba laguyii kama socon karo inaan gaari igu qaada gaarigin waxaan ku raaca mala saaka jiitana anta liigu keenay waxba ma qaadan kara cunusta waa igu xun tahay midda kaleete hurdaduna dhiigga hadduu dhammaanayo hurdala-aanta waxaa keentay dhiigga dhammaanayo korkaas daba iga sheegan dhiigdeeda waad garan kartaa kolley waad fahmi kartaa dhiigdeeda qof lagu shubaya oo intaasoo lix jeer camal lagu shubayan ahay dhiiggaasaa igubaya korka dab baa iga sheegan daktarka wuxuu yiri dibidda haddaa meelaha dibidda lagu geeyo dhiiggaada waxbaa lagaa qaban karaa haddana waxbaa lagaa qaban karaa dhiiggaasay bedelayaan dhiig nadiifay kugu shubayaan maxaa kuu qorshaysan wallaahi hadda wax ii qorshaysa male soomaali maxamed baan wax ka codsanaya codsiga gaarka ah ee dadka u diraysa waa maxay nolosha yar dhiigga aan ku noolahay hadda kadib waaba liitaaba dhiiggii waxa maarata aan iskugu shubayo male dadkii oo micnaha la wejigaranaya mada ka qaraabo waan soo meeriyey dhiiggii in la gaday noqonaysaa waxaan codsanayaa soomaalida intii islaam eh waxaan ka codsanayaa maqalkayga iyo muuqaalkayga intii yaqaana intii islaam eh intii ilaahay wax u dhiibay ilaahay wax siiyey inay i caawiyaan qof aad u dhibaysanaan ahay qof xanuun kansarka la xanuunsanaan ahay qof dhigaga ka dhammaanayanaan ahay inay aad iyo aad ii caawiyaan inay i caawiyaan soomaali maxamed intii islaam aan ka codsanaya inay dhiigla-aanan ahay dhiigla-aanan u dhimanhayaa allaha ku caafiyo waa imtixaan ku sabar waxaan rajaynayaa bulshadana ay u dhega nuglaan doonto inta awoodee